mu'asasada abuubakar sadiiq ayaa magaalada kismaayo ka hirgelisay xarun loogu talagalay ilaalinta kutubta qur-aanka kariimka ah islamarkaana lagu farsameyn doono kutubta qur-aanka kariimka ah ee laga soo aruuriyo dugsiyada qur-aanka ee ku yaala kismaayo munaasabada xarigga looga jarayay xarunta lagu kaydin doono islamarkaana lagu dayactiri doono kutubta jeexma ayaa waxaa ka qayb galay culummada kismaayo iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay qaar ka mid ah culimmada kismaayo ee ka qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay xaruntan waxaana ay bulshadu ugu baaqeen in la ilaaliyo qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkan qur-aanka ah wuxuu u soo dejiyey in aynu weyneyno oo aan tacdiimino oo aan ku dhaqanno oo deedna aan ku sharafoogno sharafta uu leeyahay inaan inagu aan ka dhaxallo ilaahay wuxuu leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ilaahay wuxuu leeyahay waxaan iin soo dejinay kitaab waa kitaabkaa aan maanta weyneynayno fiihi dikrukum sharaftiinnu ay ku jirto oo haddii aada qaadataan oo aada ku dhaqantaan aada ku sharafoobaysaan
qur-aanka ilaahay inuu dayacan yahay kitaabka ilaahay waxaan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inta uu ku sheegay weynayntiisana meel kastaba wuxuu ku khatimaayey alxakiim alcaliim waxaa ka mid ah tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alcaliim dalika alkitaabu laa rayba fiihi huda lilmuttaqiin tanziilu min rabbi alcaalamiin mar waliba weynaynta ilaahayba subxaanahu wa tacaala ayuu ku sheegay sheekh xasan maxamed maamulaha mu'asasada al ikhlaas iyo sacdiyo aadan sheekh doon oo ka mid a aas-aasayaasha mu'asasada ayaa sheegtay in ay kutubta qur-aanka kariimka ah ku dayacan yihiin dugsiyada qur-aanka loona baahan yahay in wax laga qabto walaalayaal sidaad ogsantihiin zamankii hore kitaabkan qur-aanka ah waxaa lagu baran jiray loox iyo khad kitaabkan qur-aanka ah culimmadii hore aada bay u sharfeen markii kitaabka lasoo xurmeeyo gerbad adag baa loo samayn jiray maraa loo samayn jiray gacanta midig baa la gelin jiray kor baa loo qaadi jiray zamanka aan ku noolnahay kitaabkii waxaa la yidhi buug iyo qalin ha lagu barto kitaabkii oo aad u jaban marka kitaabkaas waad dareemi kartaan culeyska maanta waddankeena uu ku haysto oo meelihii uu ku dayacan yahay waxaa ka mid a meelihii laga baranahayey waa masaajidkii waa madarisadii waa guryihii waxaasuna wax ma ahaa maaragta munaasaba ma aha wax diinteenna laayiq u ah iyo iimaankeenna midna ma aha arrintaas aad iyo aad waxaa weeye in laga tashado arrintaas borogaraamkeeda meel in la saaro weeya